أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال العلامة سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى فصل في بيان العجز عن استعمال الماء فصل هذا كان فاصل مدوح كلا سارو fii bayaani alcajzi wuxuu u fasal yahay caajiska caddayntiisa can isticmaali ilmaa biyaha isticmaalidoodii qofku uu ka caajisay fasalkan wuxuu ka hadli doonaa haddii biyo la waayo xukman aw sharcan ama si xisiya lagu waayey ama si macnawi ah ayaa qofku biyihii uu ku waayey biyaha hadduu waayo waxaa qofkaa waajib ku ah inuu booraysto ee salaaddii laga tegi maayo haddii biyo la waayo xataa haddii biyihiina qofku waayo caradiina uu waayo waxaa la yidhaha faaqidu dahurayn qofkaa xataa salaaddu waajibay ku tahy oo salaaddu mar walbaba inta caqligu joogo oo qofka garaadkiisa iyo caqligiisuba uu joogo waa xaaraam salaadda inuu isaga tago marka fasalku wuxuu ka sheekayn doonaa haddii biyo la waayo inay waajib tahay qofku inuu booraysto biyaha wuxuu u weyn karaa xisan aw macnan si xisii u weyn karaahoo biyo dhanba meesha lagama helo saacaddaas uu salaaddu meesha ku gashay biyoba meesha lagama helo ama si macnawiyu biyihii ku waayo biyihii waa yaallaan laakiin isagaa xanuunsanoo nabro iyo waxyaalo la mid ahaa jidhkiisa ka soo baxay oo biyuhu ay dhibayaan waa xanuunsan yahay ama biyihii waa yaallaan laakiin biyihii kuma filla weese iyo xayawaanaadka kale oo agagaarkiisa jooga oo ku nool oo xayawaan muxtarama ayaa meeshii joogo biyaha u baahan marka biyo weytu haddayba dhacdo wixii la samayn lahaa ayaa fasalku uu ka hadli doonaa booraysuguna wuxuu ka mid yahay min khasaa'is alumma almuxamadiya nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa waxyaalaha lagu khaas yeelay ayuu booraysigu ka mid yahay oo ummadihii hore booraysi ma lahayn yacni sharcigooda iyo diintoodu ma aysan qabin ummadihii hore wax booraysi ah waxyaalaha waxay ka mid tahay lagu gaar yeelay ummaddeenna oo haddii biyo la waayo in la booraysto ah maxaale taa waxaa tusinaya in khasaa'iska uu ka mid yahay booraysigu xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayey fudilnaa cala annaasi bihalaatin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fudilnaa cala annaas bihalaatin dadka waxaa nala ka fadilay oo ummadihii hore nala kaga fadilay saddex arrimood jucilat sufuufunaa ka sufuufi almalaa'ika safkeenna waxaa laga dhigay salaadda markaan safanayno qaabka malaa'igtu u safato oo kale ayaan salaadda annaguna u safannaa wa jucilat lana alardu kulluhaa masjida dhulkoo dhanna ilaahay wuxuu nooga dhigay masaajid ummadihii hore salaadda waxay uga ansixi jirtay meelo gaara sida yacni biyaca iyo kiniisadaha iyo meelo la mid ah ayaa salaadda uga ansixi jirtay laakiin innaga meel walba oo ardada ilaahay ka mid ah ayaa salaaddu nooga ansixiyo masaajid inay ku dukadaan iyo biyac iyo waxyaalo la mida mooye meel kale salaaddu ugama ansixi jirin qaybta saddexaad oo nala ku khaas yeelay wa jucila turbatuhaa lanaa dahuura ardada carradeedana ilaahay wuxuu nooga dhigay dahuuru ilaahay nooga dhigay oo in booskii biyihii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo geliyey carradaa haddii biyo aan weyno idaa lam najid ilmaa haddaanan biyo helin wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam carradaasaa dahuurna loo kaga dhigay riwaayatu muslim fii saxiixii waxay ahayd wa jucila turbatuhaa lanaa tahuuran idaa lam najid ilmaa oo marka riwaayadaas waxay noo fasiri saciidka dayibka ah fatayamamuu saciidan dayiban saciidan dayibantaa in loola jeedaba caro loola jeedo caro in loola jeedo sida cabdullahi bn cabbaas iyo kayrkiiba ay ku fasireen marka booraysigu saas wuxuu uga mid yahay waxyaalaha ummadda nebiyullahi moxamed sala allahu alayh wasalam lagu khaas yeelay oo ummadihii hore booraysi ma aysan lahayn asbaabu tayamumi booraysiga sababihiisu halaaatun saddex wey faqdulmaa biyo weyntoodii sababaha keeni karta qofku inuu booraysto waa saddex sabab sababka ugu horeeya waxaa weeye waa in biyo la waayo fi safar aw fi lxadar qofkii isagoo magaaladiisa joogoon musaafir ahayn ayuu biyo weyn karaa isagoo musaafirana biyuu weyn karaa marka ama safarkiiu biyo ku waayey ama magaaladiisa isagoo jooguu biyo waayey qofku hadduu biyo waayo waa sabab min asbaabi tayamum oo markaas waxaa waajib ku noqonaya inuu booraysto biyoba hadduu waayo musaafirka marka wuxuu iska leeyahay xaalado afar ah ayaa loo qaybiyaa fiqiga qofka musaafirka ah walilmusaafir arbacatu axwaal afar xaaladood uu leeyahay qofka safra xaaladda ugu horraysa waxaa weeye an yatayaqana cadama almaa'i xowlah qofku inuu hubsado wax biyaaba inaan dhulkan laga helaynba meeshanba biyo inaysan ka dhoweyn ayuu xaqiijiyey haddii markaas ma raadinaayo biyo waa iska booraysanba hadduu xaqiijiyey dhulkani biyo inuusan lahayn wax wareega iyo wakhti iska lumin maayo wareeg iyo wakhti iska lumin maayoe waa iska booraysan bian yakuuna fii bacdi rimaali albawaadi fayatayamam dhul bacaad ahoo baadiye ah ayuu iska joogaa oo wax biyoba meeshan aysan ka dhoweyn fayatayamam qofkaasi waa booraysanaa walaa yaxtaaj ilaa dalabi ilmaa liannahu walxaalatu haadihi cabathun inuu biyo raadiyo iyadoo xaaladiisu sidaa tahay waa cayaar cayaaray noqon biyo raadintu marka hadduuba xaqiijiyo qofku isagoo musaafira dhulkani biyo inaysan lahayn waa iska booraysanaa wax la raadin maayo wax biyo ah xaaladda labaad waxaa weeye biyihii waa suurtagal meeshan biyo in laga helo biyo meeshan in laga helo waa suurtagal ma hubo laakiin waa malaynaa qofku biyaha meesha in laga heli karo haddii marka uu qofkuba uu malaynaayo biyo in meesha laga heli karo iyadana waxaa waajib noqonaya inuu dhaqdhaqaaq sameeyo oo biyihii uu raadiyo waa xaaladda labaad alxaalatu athaaniya an yujawiza wujuuda almaa xowlahu tajwiizan qariiban aw baciidan waa danni baciida ama danni qariib ah wuxuu qofkii biyihii u maleeyey inuu heli karo waa malo dhow ama malo fog fa hada yajibu calayhi طalab bilaa khilaaf qofkaas waa inuu dhaqdhaqaaq sameeyo hadduu isleeyahay dhulkan biyaha laga helayo waxaa waajib ku noqonaya inuu dhaqdhaqaaq sameeyo biyihii uu raadiyo wayushtaradu laakiin waxaa la shardinaa kownuhu kownu dalab raadintu inay noqoto bacda dukhuuli اlwaqti markii waktiga la gaaro ka bacdi matalan salaaddii duhur markii la gaaro wakti duhur haddii la joogo waktigii duhurku markii la gaaro ka bacdi a waajib ay ku tahay biyo raadintu lianna tayamuma طahaaratun daruura walaa daruurata maca imkaani طahaarati bilmaa qabla dukhuuli اlwaqti tayamumka ewelba booraysigu wuxuu ahaa dahaaro daruuro ah dahaaro daruura ahay ahayd daruurana suurtagal ma aha haddiiba biyihii meeshiiba ay suurtagal yihiin waktigii intaan la gaarin ka hor daruura ma jirto daruura waxay imaanaya bacda dukhuuli اlwaqti walaa yakfiihi kumana filla dalabu man lam ya'dan lahu bilaa khilaaf meesha adalabu uu asha nusqadan aniga uu ii dhigay ashaas khalad way walaa yakfiihi dalabu man way waa mudaafi mudaaf ilayh walaa yakfiihi kuma filla dalabu man lam ya'dan lahu bilaa khilaaf qofuusan asagu u fasixin inuu biyihii u raadiyo kuma filla waa inuu asagu raadiyo ama qof uu u fasaxo yidhaha ii raadi biyihii ii raadi biyihii inuu yidhaha wa kayfiyatu dalab qaabkuu biyaha u raadinaayo an yufatisha raxlahu waa inuu ay maskano meesha uu degan yahay waa inuu baaro oo biyo uu ka baaro lixtimaali an yakuuna fii raxlihi maa wa huwa laa yashcur oo meeshuu degan yahay inay biyo ku jiraana dhici karta isaguna uusan dareensanayn fain lam yajid hadduusan helin nadara yamiinan wa shimaalan meeshuu degan yahay hadduu biyo ka waayo bidix iyo midig ayuu markaas uu fiirin wa amaaman wa khalfan horay iyo gadaalna markaa waa fiirin in istawaa mawdicuhu meeshu meel siman hadday tahay oo dhul buuro leeya uusan ahayn wa khasa mawdica alkhudra meeshu meel doog oo cagaaran hadduu arkana si gaaruhu u fiirina wa ijtimaaca tayr bimasiid ixtiyaad meel doog leh ama shimbiruhu ay ku degdegayaan waa astaan biyood astaan biyood way meelahaasna si gaaruhu biyaha uga fiirfiirin haddii marka dhulku dhul buuro leeya uu yahay dhul buuro leeya hadduu yahay wuu socsocona hadduusan dhulku buuro leeyahayna uusan yacni dhul siman u yahay bidix iyo midig horay iyo gadaal bisuu fiirina inta ishiisu qabanaysa hadduu ka waayo waa iska booraysana dhulku hadduu dhul buuro leeyahana markaas cabsina aysan jirin oo naftiisa iyo maalkiisa uusan u baqaynin waxaa waajib ku noqonaya inuu socsocdo ilaa xadka culimmada fuqahada ay ku tilmaamaan xadulqowth ilaa xadulqowth waa socsocana xadulqowth yacni ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa ilaa boqol iyo afartan iyo kow kilomitr boqol iyo afartan iyo kow mitir kilomitr maaha waa mitir boqol afartan iyo kow mitir ilaa ugu badnaan boqol siddeetan iyo siddeed mitir wa ugu badnaan boqol siddeetan iyo siddeed mitir haddii dhulku dhul xoogaa buuraleeya uu yahay ilaa boqol iyo afartan iyo afar ilaa boqol siddeetan iyo siddeed mitir waa inuu xoogaa dhaqdhaqaaq sameeyo oo sacsocduu sameeyo xadulqowtha la yidhaahaa waa meel qofku markii bahal oo kale uu ku dhego ama cadow uu qabsado qayladiisa laga maqli karo ilaa meeshaasuu socsoconaa biyaha ka raadin xaaladda saddexaad waxaa weye qofku inuu yaqiiniyo oo waaba hubaaba biyuhu in dhulkani biyo ay leeyihiin laakiin biyihii yaa ka fog qofkan waa hubaa markii hore waxay ahayd waa malow xaaladdii hore waxay ahayd biyaha waa u malaynaa xaaladdan saddexaadna waxa weeye biyihii waaba hubaa inuu helayo hadduu dhaqdhaqaaq iyo socod sameeyo masaafada cabirkeedaa la fiirin marka alxaalatu athaalitha an yatayaqana wujuuda almaa xawlah waa inuu yaqiiniyo biyo in hareerihiisa laga helayo wa hada lahu halaadu maraatib tanina waxay leedahay saddex derajo almartabatu luulaa derajada hore an yakuuna almaa calaa masaafatin yantashiru ilayha annaaziluun lilxadbi waalxashiish waalracyi biyuhu inay ku jiraan masaafo dadka meesha degay ewelba qoryaha ay u doono lahaayeen cawska ay u doono lahaayeen haddii ay maaragtay yacni fardo iyo ari iyo hadday wataan ewelba daaq ay u aadi lahaayeen meesha meel aad daaq u aadi lahayd qoryo aad ka soo guran lahayd si raashinka aad ugu karsato meeshaasoo kale cabirkaas oo kale biyuhu hadday jiraan waa waajib cabirkaa inaad aaddo meel cawskaba aad u doonan lahayd ilaa deegaanaad degtay oo musaafiraad tahay meel cawskaba aad u doonan lahayd haddiiba maaragtaa biyuhu xadkaa iyo masaafada ay ku jiraan waa waajib biyahaas markaas oo kale in la aado fayajib asacyu ila almaa in biyaha loo socdo markaas waa waajib meelaad qoryo u doonan lahayd qoryihii aad shaaha ku karsan lahayd meelaad u doonan lahaydba hadday biyuhu jiraan oo aadna hubto waa waajib meeshaa inaad aaddo walaa yajuusu tayamum booraysi ma bannaana ilaa in khaafa inuu cabsado maahane calaa maa mara wixii soo marayo naftiisa iyo maalkiisa inuu u baqo hayra ikhtisaasin maahane ikhtisaas hadduu u baqo ikhtisaasku ilaa dhib ma laha ikhtisaaska waxaa loola jeedaa waxyaalo maal saas aan ahayn sidii maqaarka oo laga dhacayo maqaarkii meytada iyo waxaasaa ikhtisaasaad la yidhaha yacni maqaar laga dhacayo oo kale iyo waxaas haddii laga dhacayo dhib ma laha waa inaad biyihii aaddi ilaa waxaas maal rasmiya ma aha wamaa yajibu badluhu fii taxsiili ilmaa hamanan wa ujra iyo wixii haddii xataa lacagtii biyaha aad ku iibsan lahayd oo biyuhu maalan haddii hal dollar oo kale ay joogaan halkii dollara lagaa qaadana oo lagaa dhacaa waxaasina wax qiimale ma aha waxyaalahaas oo kale biyaha waad raadsan oo waxaas oo kale uma joogaysid qaala moxamed ibnu yaxya wuxuu yidhi lacalahu yaqrubu min nisfi farsakh meeshan dadku cawska iyo ay u doonan lahaayeen iyo xaabada iyo waxaa lagu qadari karaa nisfu farsakh ayaa lagu qadari karaa nisfu farsakhu marka waxaa weeye waa ilaa waxay culimmadu ku tilmaamaan laba kun toddoba boqol siddeetan iyo laba mitir iyo siddeetan iyo laba mitir waxaa kale culimmada qaar ay ku tilmaamaan yacni nisf farsakha in loola jeedo laba kun iyo konton iyo toddoba mitir in loola jeedo waa nisfulfarsakh meeshaa haddiiba laba kun toddoba boqol siddeetan iyo laba mitir meel jirta waa meeshii maaragtaa xaabada iyo loo doonan lahaa ama ari haddii qofka uu wato arigiisa maaragtaa caws iyo wuxuu uga raadin lahaa meeshaas oo kale waxaa waajib ku noqonaya inuu biyo raadiyo kilomitirna ma aha waa mitir laba kun marka la leeyahay waa laba kun oo tilaabood wax weyn ma aha ilaa halkii mitir ba hal tilaabo waa laba kun toddoba boqol siddeetan iyo laba mitir yacni waxaa loola jeedaa laba kun toddoba boqol iyo siddeetan iyo laba tilaabood w meesha haddayba tahay waxa biyuhu uu ka helaayo masaafo noocaas oo kalea inuu masaafadaa aado waa waajib xaaladda labaad waxay tahay ilaa waxaan u soo qaybinay hadduu biyihii hubo waxaa ka dhalanayaa nidhi saddex xaaladood hal xaalo waa soo marnay waa haddii uu meeshii xaabada uu u doonan lahaa biyuhu uu ku hubo inay yaallaan markaasoo kale inuu aado ayaa waajib ku noqonayo xaaladda labaad waxaa weeye an yakuuna baciidan biyihii waa baciid lama gaaro way fog yihiin baxaysu low sacaa ilayhi kharaja alwaqtu hadduu yidhaha biyahaasaan aadi salaadiiba waa ka tegi wakhtigiyaa ka baxaya fa haadaa yatayamam cala almadhab qofkan meeshiis waxba raadin maayo oo iska booraysan biyihiiba hadday fog yihiinba oo masaafadaa laba kun iyo toddoba boqol oo mitirba hadday ka sii fog yihiin waa iska booraysan markaas xaaladda kale ee saddexaad waxaa weeye an yakuuna almaa bayna almartabatayn biyihii labadan masaafay u dhexeeyaan oo masaafadii qoryaha loo doonan lahaana way ka shisheeyaan biyihii way ka fog yihiin masaafadii haddii la aado wakhtigu uu kaaga tegi lahaana way ka yar yihiin kaas khilaafaa jira iyadana sida raajixa waa booraysana labadii masaafoon soo sheegnay meel u dhexaysa hadday biyuhu jiraan waa almartabatu athaalitha an yakuuna almaa bayna almartabatayn bian taziida masaafatuhu biyaha masaafaday cabirka ay jiraan calaa maa yantashiru ilayhi annaasiluun wuxuu ka fog yihiin dadka meesha degay meeshii ay gaari lahaayeen wa taksuru can khuruuji اlwaqt waktiga bixitaankiisana waa ka gaabanta oo meel waktiga haddaad aaddo waktigu kaaga tegayana ma aha meeshii cawska iyo qoryaha aad ka doonaan laheedna xoogaa waa ka fogtay wa fii dalika khilaaf muntashir wاlmadhab jawaazu الtayamum liannahu faaqid lilmaa fi اlxaal wa fi sacyi ziyaadaةu mashaqa meeshaa hadduu aadana dhib ayaa ku jira marka xaaladaas oo kale waa iska booraysanaa markaas waxaa u bannaan inuu iska booraysto xaaladda afaraad alxaalaة الraabica an yakuuna almaau xaadiran biyihii waaba xaadirba meesha uu degay musaafirku ayaa biyihiiba xaadir ku yihiin laakiin taqacu calayhi zaxmat اlmusaafiriin laakiin waxaa ku dhacaysaa musaafirkii meesha hal ceelaa ka qodan ceelkiina ciriiriyaa ka jira bian yakuuna fii bi'rin walaa yumkinu اlwusuulu ilayhi ila bi'aalah ceelkii biyey ku dhex jiraan biyihiina in wadaan iyo qalab iyo lagula soo baxo maahane biyihii si kale lagulama soo bixi karo walaysa hunaaka ilaa aalatun waaxida meeshiina hal wadaanaa taalla hal wadaan ayaa taalla waa ciriiri ow lianna mowqifa alistiqaa ama meesha biyaha laga soo aroorayo oo qofku uu istaagayo wadaanta oo meesha ceelka qarkiisa uu ka istaagayo laa yasacu kuma filla ilaa waaxidan hal qof maahane intaasna waa sugi haddaad tidhaahid wakhtigaa kaa tegaayo wa fii dalika khilaafaa ku sugan wاlraajix annahu yatayamam qofka ciriirigaas la kulmay iyo mashaqada oo hal wadaan meeshii ay taalloo fayl loo gelayo ama meeshuba ay ciriiri tahayoo hal qof meeluu istaago maahane meel kale ceelka aysan ka bannaanayn markaas waa iska booraysanay dhibaataa jirta waa lilcajzi اlxisi caajis la dareemi karaa meesha ka jira walaa icaadata calayhi cala almadhab salaadayna ma soo celinayo salaaddii ceelka ciriirigaa uu la kulmana ma soo celinayo marka biyaha weytadooda waxaa loo kala qaaday axwaashaas aan soo marnay walmaradu jiradiibu sababka labaad ee keenaya in la booraysto waa xanuun biyihii waa u buuxaan oo waa haystaa laakiin waa xanuunsan yahay xanuuna haya oo xanuunkaasi marka ulajeeddada laga leeyahay xanuunku wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood xanuunkii waxaa weeye waa mid uu ka baqayoba hadduu biyahan isticmaalo inay naftu ay ka baxdo ama xibin dhan ayaa baaba'aysa oo xubnihiisii ka mida ishiyaa maalan ka dhacaysa haddii biyahan uu isticmaalo waa xanuunsan yahay saddexda qaybood oo culimmadu u qaybiyeen alawal an yakhaafa macahu bilwuduu fawta ruux waa inuu ka baqayo biyahan hadduu isticmaalo naftu inay ka baxayso aw fawta cudwin ama xibin dhanaa baaba'aysa oo indhihiyaa ka dhacaya oo kale aw fawta manfacati alcudwi ama xibinta manfacadeedaa ka baaba'aysa oo xibinaa jiis ka noqonaysa ama ishii ayaa maaragtaahay manfacadeedii sidii hore aan wax u arkaynin wa yulxaqu bidalika waxaa la haleeshiinaa ma idaa kaana bihi maradun makhuuf nusqadan anigaan haysto makhuuf ay dhigtay laakiin marad hayru makhuufa lagu saxaa wa yulxaqu bidalika maa idaa kaana bihi marad hayru makhuuf waxaa kaloo intaas lagu dari oo la mida qofkii waa xanuunsan yahay xanuunkiina xanuun hadda geeri looga baqayo oo inuu la dhinto looga baqayo ma aha ilaa annahu yakhaafu min isticmaali ilmaa an yasiira maradan makhuufan fa yubaaxu lahu tayamum laakiin biyahan hadduu isticmaalaa xanuunkii wuxuu isku beddelaa xanuun laga baqo khatara oo uu ku dhimanaayo hadduu biyaha iska dhaafana xanuunkii xanuun lagu dhimanaayo ma ah hadduu laakiin biyahan isticmaalo xanuunkii wuxuu isku beddelaa xanuun khatara de markaasoo kale waa iska booraysan xaaladdu hadday sidaa tahay xaaladda labaad ee xanuunka an yakhaafa waa inuu ka cabsado athaani ziyaadat alcilla waa inuu ka baqo xanuunku inuu ku kordhaayo jiradu ay ziyaadayso wa hiya kahratu اlalam xanuunkiyaa ku ziyaadayo wain lam tazid ilmudda muddaduba yaysan ziyaadin muddada uu xanuunku haynayo yuusanba ziyaadine waa xanuunsan biyo haddii loo dhowaayo markaasna waa booraysana haddiiba uu xanuunsanayo xaaladda saddexaad athaalith an yakhaafa shaynan yasiiran calaamo inuu ka baqayo madow iyo waxyaalo la mida in nabrihii ay ku reebtaan oo biyo hadduu isticmaalo meeshii baray noqone bar madowey noqone oo foolxumo ayay meeshii nabarkii isku bedeli ka ahari judriyi oo lamida judriyi waxaa weeye waa xanuunkan maaragta khatarta jirka uu la dhacdhacaayo furuqa la yidhaha furuq furuqa raadkiisa oo kale ayuu ku reebanaa aw sawaadan qaliilan ama madow yar aw yakhaafu shaynan qabiixan ama wuxuu ka baqi calaamo astaan aad u foolxun calaa gayri alacdaa'i daahira xibnaha muuqda wax aan ahayn meel qarsoon meel qarsoon oo maalan calooshii oo kale wuxuu uga baqi meelaha qarsoon calaamad fool xun inay ka dhaliyaan biyaha hadduu isticmaalo marka saddexdaas ayaa loo qaybiyaa xanuunka naftiisa waa inuu ka baqayo yacni xibin dhan inay baaba'do ama naftu ay ka bacdo ama inuu ka baqo xanuunka inuu ku siyaadayo ama xanuunka siyaadadiisa kama baqine biyo hadduu isticmaalo astaan xun oo calaamad xun ayaa nabro ah ayaa meeshii ku reebanaya nabarku wuxuu reebanaa astaan xun saddexdaas xaaladoodba waa iska booraysanaa waa inuu uga baqo manfacada cudugu inay baaba'ayso ama ruuxduba inay ka tegayso ama xanuunkiiyaa ku kobcaya oo ku siyaadaya ama haddii kale astaan fool xun ayaa meeshii ku haraysa hadduu biyahan isticmaalo haddii asbaabtaa la helo kulli waxay soo gelayaan xanuunkee qofkii waa iska booraysan walmaradu jiradiibu walixtiyaaju sababka saddexaad ee loo booraysan karo walixtiyaaju baahiwu ilayhi ila almaa biyihii loo baahanayo licadashi xayawaanin liajli cadashi xayawaan xayawaan oonkiisa dartii biyihii loogu baahanayo xayawaankaasoo muxtaramin ee la xushmeeyey sababka saddexaad ee booraysiga keenaya waxaa weeye qofkii biyihii wuu haystaa laakiin xayawaan muxtaram ahee shareecadu ay xushmaysay ayaa agagaarkiisa ku nool xayawaanka marka muxtaramka ah culimmadu waxay ku dabdiyeen wa huwa maa yaxrumu qatluhu waa xayawaanka in la dilo ay xaaraamta xayawaan kasta oo in la dilo shareecadu ay xaaraam ka dhigtay haddiiba xayawaankaasi biyihii ay u baahan yihiin oo biyihii ay u ooman yihiin markaas waxaa waajib noqonayo qofku inuu booraysto biyaha inuu isticmaalana waaba xaaraamba maalan geeliya agtaada yaallo oo ba yacni ooman arigii loodii xayawaanaad kale oo shareecadu dilkooda ay xarimtay ayaa deegaankii ku nool biyana aan haysanin ilaa biyaha aad isticmaalayso oo weysaqaadka adugu aad u dhigatay mooye biyo kaleoo yani ay xayawaankani ay isticmaalaan ay ku noolaadaanna ku noolaadaanna meesha aysan joogin xaaladdaas oo kale waaba xaaraanba qofku inuu biyaha isticmaalo waxaa waajib ku noqonaya inuu booraysto xayawaan muxtaram wa huwa maa yaxrumu qatluhu waa xayawaan kasta oo in la dilo ay xaaraam tahay ayaa loola jeedaa qaalahu nawowi fi liidaax kitaabkiisa iidaaxu lmanaasig ayuu hadalkaas ku sheegay imaamu nawowi walow wajadahu wahuwa muxtaaj ilayhi licadashin licadashihi ow cadashi rafiiqihi ow daabatihi ow xayawaan muxtaram asagaa yani u ooman biyihii ama saaxiibkiisaa u ooman ama daabadiisiyaa u ooman ama xayawaan kaleo xushmo leh ayaa biyihii u ooman tayamama qofku waa iska booraysanaa walam yatawada biyahaasna kuma weyse qaadanayo maba u bannaanaba biyihii inuu ku weyse qaato sawaaءun fii dalika alcadashu fii yowmihi ow fii maa bacdah waxaa isla mida maanta biyaha ha loo oomanaado ama berri iyo usbuuca soo socda ha loo oomanaado waa isla mid marba haddaan biyo kale la helin biyuhu meesha ciriiri ay ka yihiin waa iska booraysanaa markaas oo inuu biyaha isticmaalo waaba xaaraanba ow fii maa bacda qabla wusuulihi ilaa maa'in aakhar biyo kale intuusan gaarin haddiiba biyaha kaliya meesha ay yaallaan waa iska booraysan qaala asxaabunaa waxay yidhaaheen wayaxrumu calayhi alwuduu fii haadihi alxaal xaaladdaas oo kale waaba xaaraanba in biyaha la isticmaalo lagu weyse qaato haddiiba naf yacni meesha muxtaram ah oo xushmaleba ay u dhimanaysaba lianna xurmata annafsi aakad nafta xushmaddeeda wax walba yacni ka muhiimsan walaa badala lishurbi cabitaankana wax lagu bedeli karo ma leh walilwuduu'i bedel weyseqaadku laakiin bedeluu leeyahay wa huwa tayamumu waa booraysi weyseqaadku wuxuu leeyahay wax bedela waa booraysi laakiin baahida iyo biyihii loo loo ooman yahay kuwaasi bedel ma lahan walixtiyaaju dhibaato weeye ilayhi ilalmaa biyihii loo dhibaatoodo licadashi xayawaanin liajli cadashi xayawaan xayawaan oonkiisa dartiisa loogu dhibaatoodo xayawaankaasoo muxtaramin ee la xushmeeyey muxtaramna waxaa loola jeedaa maa yaxrumu qatlu waa xayawaanka in la dilo ay xaaraam tahay hayru lmuxtarami kii la xushmeeyey hayrkii sitatun lix wey xayawaan muxtaram la yidhi maxaa bahay xayawaan shareecadu aysan xushmaynin xayawaanka shareecadu aysan xushmaynin dee agtiisa isagoo oon u bakhtinayo oo oonku yacni uu dilayo ayaa agtiisa aad isaga weyse qaadanay agtiisa aad isaga weyse qaadan isagoo naftu ka dhacayso biyihiiba u ooman waa xayawaankan aan la xushmaynin oo shareecadu uusan ixtiraamin hayru lmuxtarami kan la xushmeeyey hayrkii sittatun waa lix lix xayawaan oo shareecadu aysan wax ixtiraama u yeelin marka midkan aan la ixtiraamin waxaad ka fahmi daabitkii hore oo xayawaanka muxtaramka ah midkaan la ixtiraamin waxaa weeye maa laa yaxrumu qatluhu waa xayawaanka in la dilo aysan xaaraam ahayn oo shareecadu ay bannaysay in la dilo xayawaanka in la dilo shareecadu ay bannaysay waa laysaga ag weyse qaadanoo wax ixtiraama iyo wax xushmaa ma lahanoo biyihii loo reebi maayo isaga loo dhaqaalayn maayo waxaa ugu horeeya taariku salaa kii salaadda ka tegey isaga ugu horeeya taariku salaad yacnii eygii iyo doofaarkii iyo wixii oo dhan isagaa laga hormariyey liannahu aqbax min alkhinziir waalkelb khinziir iyo kelbi isagaaba ka xuno kuwaasi takliifba ma saaraba shareecadu waxba kuma kalifin shareecadu waxba kuma kalifin amaa qofkan taariku salaadka ah ee salaada ka tegey waa addoon caqli loo yeelay oo mukallaf ah oo shareecadii lagu kalifay yacni si cadna ilaahay u diiday amarkiisii marka waa aqbax min alkelbi waalkhinziiru taariku salaati salaaddii kii ka tegey qofka hadduu taariku salaad yahay oon isagoo u baktinayo oonkii u dhimanaya ayaad isaga weyse qaadanaya hortiisa ixtiraam ma leh maxaa yeelay waa xayawaan dilkiisu uusan xaaraam ahayn bal xataa shareecadu ay boorisaba in la dilo qofka taariku salaadka ah ay bacda amri alimaam madaxweynuhu markuu amro ka bacdi waxaa shardi ah in la yidhaha tuko horta waa in la amro madaxweynuhu amarkaa soo rogow yidhaha war tuko haddaadan tukan waa lagu dili wاlاstitaabati nadban waqiila wujuuban waa sunaa la yidhi ama waajibay tahay in laga toobad dalbo oo la yidhaha toobadkeeno hadda ka toobadkeen wixii hore haddana salaada bilow wa calىa nadbi اlistitaabati laa yadmanu man qatalahu qabla towba laakinahu ya'ham haddii la yidhaaho in laga toobad weydiiyo taariku salaadku waa sunno markaa ma damaanayo qofkii dilo qofkii dilo oo qisaas iyo lagama rabo qofkaa taariku salaadka ah qabla towba dila intuusan toobad keenin laakinahu ya'tam laakiin qofkaasi waa dembaabi ilaa qofkan taariku salaadka ee salaada ka tegey saddex shardi kabacdiyaa la dili karaa kow shardiga ugu horeeya an yatrukahaa bigayri cudur horta cudurdaar la'aan waa inuu uga tago salaadda ama hadduu cudurdaar uga tegey maalan duhurkii oo kale uu ka seexday waa hurdaay la dili maayo markaa qofka hurdo hadday wata ama halmaan oo kale hadduu halmaan uga tago salaaddii ama uu hurdo oo hurda ay uga tagto la dili maayo waa inuu horta uga tago cudurdaar la'aan amaa cudurdaar hadduu jiro ma la dilayo shardiga labaad an yukhrijahaa can waqti اlcudri waqtilcudurkana waa inuu ka saaro haddii salaaddu ay tahay salaad kaleo lagu jamciyo laba salaadood oo hal mar laisla tukan karo oo qofka musaafirka ah uu isku jamciyo salaaddu hadday tahay waa inuu waqtilcudurkaas uu ka sii bixiyo oo maalan hadda tusaale ahaan qofku wuxuu isku jamcin maqhribkii iyo cishihii oo kale ayuu isku jamcin maqhribka iyo cishaha hal maraa laisla tukadaa waa laisla jamciyaa qofka musaafirka ah oo waxaa u bannaan inuu maqhribkii intuu dib dhigo xilliga cishaha uu tukado ayaa u bannaan qofka musaafirkii kii marka maqhribkii aan tukan hore laga duli maayo waxaa dhici karta inuu musaafir yahay oo wakhtiga cishaha uu tukan rabo waa loo sugi marka waa fiirinaynaa xilligii cishahana waa ka bixiyey wakhtigii oo xilliga cishuhu wuxuu ku gebagaboobaa duluucu ulfajr salaadda subax inay dhalatay salaaddii subaxaa dhalatay markaas maxaan ogaanaynaa inuu taariku salaad rasmiya yahay oo musaafir uusan ahayn oo salaadaha uusan isku jamcinayn markaasoo kale waa la dilahay waa la dilahaya waqtilcudurkaba hadduu ka saaro shardiga saddexaad waxaa weeye bacda amri alimaam madaxweynuhuna waa inuu amar ku soo rogo oo si sharci ah la yidhaaho dadka taariku salaadka ah ee waddanka ku nool ha dukadaan haddaysan tukanin waa la dila waa la dila haddaysan tukan saddexdaa shardi haddii markaas yacni u oofsado qofka taariku salaadka ah waa la dili markaasoo sharciga islaamku wuxuu qabaa in xad loo dilo xad in loo dilo waa inuu cudurdaar la-aan uga tago waa inuu wakhtiga cudurdaarka musaafirka uu ka saaro waa in madaxweynuhu uu amro ka bacdi saddexdaas yani kabacdi waxaa dilaya laakiin dilkani ma aha dil fawdo ahoo dadka shacabku markay arkaanba inay qoorta ka gooyaan ma aha waa in maxkamad la geeyo dowladdaa iskale dilkeeda xukuma hadday meesha ka jirto dowla ay ka jirto qaadigaasaa xukumaya wuxuu ku xukumi shuruuddii saddexda ahaa in laga helay qofkan taariku salaadka ah maxaa yeele dadka aaxaadda shacabka xuduudda lama ogola inay oofiyaan shacabka caadiga aaxaad yani xuduud inay oofiyaan meeshan islaamku wuxuu qabaa nidaam iyo maxkamad qofka in lasoo marsiiyo markhaatiyaal lagu soo oogo laakiin qofba qofkuu ka hor yimaado waa taariku salaada qoorta ka gooma ah nidaam waa in qofka lasoo marsiiyo iyo shuruucda islaamkaas waa in lasoo marsiiyo taariku salaati salaada kii ka tegayo wazaani ka labaadoon ixtiraamka lahaynoo shareecaduba ay amartay in la dilo waa qofkii zinaystay zaanigaasoo almuxsanu ee soo guursaday oo guur saxiix ah intuu soo guursaday weliba guurkaas yacni ku soo isticmaalay oo jimaac iyo isticmaal soo sameeyey almuxsan bifatxi saadi calaa gayri qiyaas waa shaadwo wa sharaa'id ulixsaan arbacun qofka marka la leeyahay waa zaani muxsana muxsan afar shardiw afar shardiw muxsan qofku noqon karaa albuluuq horta waa inuu qaangaar yahay qaangaar waa inuu yahay waalcaqlu waa inuu caqli leeyahay waalxuriyatu waa inuu addoon uusan ahayn oo xorya wa wujuudu lwad'i fii nikaaxin saxiix nikaax saxana waa inuu ku soo isticmaalay oo haween yacni haweeney hadday tahay ninkeeda waa inay la soo seexatay nikaax saxa nin hadduu yahana naagtuu guursaday waa inuu la soo seexdo soo isticmaalay afartaas shardi ayaa qofku ku noqon karaa muxsan waa inuu qaangaar yahay waa inuu caqli leeyahay waa inuu xur yahay waa inuu nikaax saxa wax ku soo isticmaalay afartaas shardi isagoo laga helay uu zine ku dhacay isagoo afartaas shardi laga helay uu zine ku dhacay haddii qofkaas oo kale shareecadu waxayba ku waajib yeeshay dil weliba dhagax lagu dilo in la rajmiyo weliba dhagax lagu dilo ayaa shareecadu ku waajib yeeshay markaan qofkani qof noolaanayaba maaha maxaad biyo ka siinayba qof noolaanaya maaha waaba qof shareecaduba ay amartayba ishaaq in lagu sameeyo la icdaamiyo oo la dilo walmurtadu kan saddexaad isaguna oo hortiisa lagu weesaysanayo hadduu oon u dhimanayo walmurtadu murtadkii wey murtadkii weye waa midkii diinta ka baxay wa huwa man qataca minman yasixu talaaquhu alislaama waa qof islaamkii gooyey qof dalaaqiisi u ansaxayo furiinkiisu u ansaxayo waxaa loola jeedaa waa qof caaqila baaliqa qof caqlila oo qaangaara ayaa wuxuu sameeyey islaamkii xarigiisiiyuu gooyey waaba gaaloobaba hadduu gaaloobo man bedela diinahu faqtuluuhu yidhi nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qofkii diintiisa bedelo diin kale oo islaam mooye diin kale ku bedel qaataa hala diluu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka murtadka isagana hortiisaa lagu weyse qaadano ixtiraam ma laha qaala almudaabiqi wuxuu yidhi faa'ida min ducaa'i ibni mascuud waxaa ka mid ahaa radia allahu tacaala canhu cabdullahi ibn mascuud murtadnimada ilaahay uu ka magan geli jiray isagoo saxaabi jaliil ah wuxuu dhihi jiray allahuma innii asaluka iimaanan laa yartadu ilaahu iimaan aan ridoobin ayaan ku su'aalana wa naciiman laa yanfad nicmo aan go'aynin waan ku su'aalana wa qurata caynin laa tanqadic farxad indhaqabowsiga waxaa loola jeedaa farxad farxad aan go' lahayn oon weligeed dhammaanayn ayaan ku su'aalanaa wa muraafaqata nabiyika sala allahu calayh wasalam fii aclaa jinaani alkhuld nabiga inaan rafiiq kula noqdo jannooyinka lagu waarayo midda ugu sarraysa inaan nabiga rafiiq la noqdona waa ku su'aalanaa cabdullahi bin mascuud saasuu ku ducaysan jiray waalkaafiru kanafaraad waa gaalkii kaafirkaasoo alxarbiyu ee dagaalka loo nisbeeyey waa gaal gaalnimadiisa waxaa u wehlisaa inuu muxaarabo dadkii muslimiinta ku hayo dad muslimiina uu laynayo oo muslimiintii uu dilayo oo dagaal uu ku hayo dadkii muslimiinta ahaa wa huwa aladii laa sulxa lahu maca almuslimiin kaafir xarbi maxaa la yidhaha qofaan muslimiinta gaal muslimiinta wax heshiis ah oo xabad joojin ah oo muslimiinta kala dhexeeya aysan jirin wax xabad joojin oo sulx oo ka dhexeeya aysan jirin marka gaalka waxaa baxay xarbi haddii la yidhi gaalku hadduu xarbiya dee shareecadu waxay amartay in la dilo hadduu muslimiintii laynayo oo muslimiintii wax heshiisaya isaga muslimiinta udhexaysa aysan jirin shareecadu waxay amartay isagana in la dilo meeshii lagu arko maadaama kaafir xarbiya uu yahay waxaa baxay marka saddex qaybood oo gaalada ka mid a oon la dilaynin waa gaalka dimiga ah iyo gaalka mucaahadka ah iyo gaalka mu'amanka ah saddexdaasaa baxay saddexdaa ma la dilaayo iyaga gaalka dimiga ah dimi waxaa la yidhaha waa man caqada aljizyata maca alimaam ow naa'ibihi wa dakhala taxta axkaam alislaam oo gaalka dimiga waxa weeye waa gaal heshiis la saxiixday madaxweynaha waa gaalo badan oo heshiis la saxiixdeen madaxweynaha sheegeenna inay xukunka islaamka hoos tegayaan oo dowladaha islaamku ay xukumaan inay ka mid noqonayaan oo haddana ay iska bixinayaan sanadkiiba mar lacag ay iska dhiibayaan la yidhaaho jizyo lacag jizye la yidhaha sanadkiiba mar ay iska bixinaan marka waa dad adilo ah u dulloobay awoodda islaamka awoodda islaamka u dulloobay oo awoodda islaamka ka baqaya oo sidaa u dulloobay dadkaa marka dulloobay oo gaalada lacagtii sanadkiiba mar lacag laga qaadayo dimiyaa la yidhaaho isaga ma la dilayo kan labaad isagana waxaa la yidhaha waa mucaahad mucaahadka waxa weeye waa man caqada almusaalaxa maca alimaami ow naa'ibihi min ahli اlxarbi calaa tarki اlqitaal fi arbacati ashhur ow fi cashri siniin biciwad minhum muusal ilayna ow bigayrih mucaahad waxaa la yidhaha qofkii dowladda madaxweynaha heshiis la galay gaalki la galay waa gaalo heshiis la gashay madaxweynaha waxaa heshiis ay kula galeen in dagaalka la joojiyo oo dowladdan gaalada ah dowladdii islaamka ahaa waxay heshiis kula galeen inaan la dagaalamin laakiin inaan la dagaalamin oo mutlaqa ma ahane taasi ma ansaxayse waa afar bilood ugu badnaan toban sano afar bilood ama ugu badnaan toban sano in xabad joojin ay socoto oon la dagaalamin kaa isagana waxaa la yidhaha mucaahad oo gaalka noocaas oo kale ah in la dilo waa xaaraam oo maxaa yeele xadiiskii wuxuu ahaa oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi waa xadiiska abu daawuud uu warinaye alaa man dalama mucaahadan gaal mucaahada qofkii dulmiya oo heshiis aan saxiixanay inaan xabad joojin yacni aan samayno aan heshiis ku saxiixanay qofkii dulmiya aw intaqasaw ama nusqaamiya ow kallafahu fowqa daacati daaqatihi ama awooddiisa wax ka baxsan ku kallifa ow akhada minhu shay-an bigayri diibi nafsin ama maalkiisii ka qaata isagoo naftiisa gaalku uusan diib ku ahayn fa ana xajiijuhu ay khasmuhu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha anaa la dooda ayuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam kaas marka waxaa la yidhaha mucaahad kan kale saddexaad waxaa la yidhaha mu'aman wa huwa man caqada alamaan maca bacdi almuslimiin kan dowlad shaqo kuma laha shacabka dad ka mid a ayaa heshiis la saxiixdeen ayaga iyagaa ammaan geliyey ganacsi iyo waxyaalo la mida ayaa gaalkaas uu kala dhexeeya fii arbacati ashhurin faqad liqowlihi tacaala wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu qof gaalada ka mid a hadduu kaa codsado inuu yacni aada badbaadiso badbaadiyuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ida ista'manaka axadu minhum min alqatli faaminhu qof hadduu kaa codsado gaal ka mida inaad dil ka badbaadisid dee markaa ammaan siiye hadduu marka dad muslimiin ahoo ganacsiyo ay ka dhexeeyaan ammaankiisa uu waddanka ku soo galo isagana waxaa la yidhaha qofkaas gaalka ah mu'aman waliqowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu calayh wasalam dimmatu lmuslimiina waaxida muslimiinta magantoodu waa isla mid maganta muslimiintu mid uu yasca bihaa maganta muslimiinta waxaa u socon kara adnaahu muslimiinta midka ugu darajada yar hal qof oo muslima hadduu yidhaha gaalkaas anaa magan geliyey ganacsi iyo waxbaa naga dhexeeya intuu magaalada joogayo muslimiinta anigaa badbaadiyey halla badbaadiyoy muslimiintu waa isku qalbi waa isku halfar waa inay badbaadiyaan gaalkaas mu'amanaa la yidhaha faman akhfara qofkii markaas yacni buriya oo nusqaamiya musliman qof muslima magangelyadiisii buriya fa calayhi lacnat ullaahi walmalaa'ikati waannaas ajmaciin lacnadda ilaahay lacnadda malaa'igta iyo lacnadda dadka o dhan dushiisa allah yeelu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam xadiiska bukhaariyi muslima wariyey waa qof muslima yacni oo gaal badbaadiyo gaalkuna markaa uusan xarbi iyo dagaal iyo dhibaato uusan dadka ku haynin uu yidhaha qofka anaa badbaadiyey ganacsi nooga dhexeeya muddadaa maaragtay afar bilood uu joogi kabacdina waa bixi qofkii markaas yacni magantaas ka bixiya lacnadda ilaahay lacnadda malaa'igta iyo lacnadda dadkao dhan ayaa dushiisa ahaatuu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam marka gaalku waa kaafirulxarbi midka diintu ay sheegtay oo aan wax xushmaa aan lahayn walkelbu eygiibu kan shanaad xayawaanka shanaad oon ixtiraamka lahayn waa eyga eygaasoo alcaquuru ee faysha goynaya boqnaha boqnuhuu goynayo fayshuu dadka ka gooyaa marka eygaa dad cunka ah oo dadka cunaya isagana hortiisaa lagu weeso qaadan xataa hadduu oon u dhimanayo oon hadduu xataa u dhimanayo hortiisaa laysaga weeso qaadan maxaa yeelay shareecadu waxayba amartay kaasoo kale in la dilo xayawaanaadkaas oo dhan waa xayawaanaad in la dilo shareecadu ay amartay eyguna wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood waalkelbu halaathatu aqsaam eyga saddex qaybood u qaybsamaa ey la yidhaaho caquur oo dadkii dhibaataynayo dadkii cunay dadkii cunay wa hada laa khilaafa fii cadami ixtiraamihi wa nadbi qatlih kan wax khilaafuu kuma sugna xushmad ma laha marba hadduu dadka cunayo waaba sunno in la laayo eeyaha noocaas oo kale ah eeyahaas in la dilo dadka laga qabto waaba sunno eeyaha dad cunka ah wamaa fiihi nafcun min isdiyaadin aw xaraasa eyga labaad waxaa weeye waa eeyaha sagaarada iyo wixii la mida lagu ugaarto oo lagu ugaaranayo sagaarada ii soo qaba markaa tiraa waa kuu soo qaban sii daa markaa tiraa waa sii daynaa ii hay markaa tiraa waa kuu haynaa eeyaha lagu ugaarto ama xaraasada loo isticmaalo beeraha iyo waardiyeeyey iyo guryaha wa hada laa khilaafa fi ixtiraamihi wa xurmati qatlihi eyga noocaasoo beeraha iyo guryaha waardiyeynaya oo waardiyaha loogu isticmaalo ama maaragtaahay ugaartaba lagu soo qabsado kaasoo kale waa xaaraan in la dilo eyga noocaas oo kalea waa xaaraan in la dilo waa ey xushmad leh oo shareecadu ay ixtiraam ixtiraam ay siisay eyga saddexaad waa maa laa nafca fiihi walaa darar ey hadda dadka muslimiintana dhib aan ku haynin wax nafciyana aan haynin nafcina ma lahan dhibna ma lahan kaas waxay ku tilmaamaan waa kalbu suuq kalbu suuq wey huwa kalbu suuq almusamaa biljacaasi kalbu suuqa jacaasiga la yidhaaho kaasoo kale muctamadu rimli fiihi annahu muxtaram fayaxrumu qatluh kaasoo kale sida raajixa ah in la dilo waa xaaraan kelbi suuqiga kelbiga la yidhaaho suuqyada iska joogo derbiyaha maaragtaa iska seexseexanayo waa eeyaha muqdisho hadda u badan noocaas wey eeyaha muqdisho u badan kuwa derbiyada iska seexanayo suuqyada iska joogjooga oo aan dhibaatada geysanaynin kuwaasoo kale in la dilo waa xaaraan wey xaaraan wey in la dilo carruurtana waa in laga celiyo marka ay yacni cerdaynayaan ay dhibaateynayaan ay dhagax tuurayaan iyo waxaad mooddaa wax dhaqanaba inuu iska noqday oo eeyahaas noocaas oo kale xaafadaha markay soo maraan xaafadda dhan carruurteeda ku dida markaasaa ilaa nafta laga qaado ama la dhibaateeyo ayaa maaragta la eriyaa eeyaha noocaas oo kale ah marka waa in laga celiyo carruurta sharciga la baro oo la yidhaha eyga noocan oo kale ah waa xaaraan in la dhibo la yidhaha miskiin wey eyga noocaas oo kale ah in la dhibo la eryado la dhagax tuuro waa xaaraam waa in la yidhaha carruurta loo sheego sharcigu sida uu eeyaha u qaybiyo eeyaha sharcigu wuu qaybiyey sidaan arkayno kan dhibaatada geysanaya bis wey midka la dilayo oo dad cunka ah amaa midkan maaragta nafcigana aan lahayn wax darara wax dhibaataana aan lahayn oo kalbu suuqi la yidhaha kaas oo kale in la dilo waa xaaraam wey waalkhinziiru xayawaanka lixaad waalkhinziiru doofaarkii wey khinziirkaas wa huwa xayawaan khabiid waa xayawaan aad u xun oo xasadkiisa beeraha iyo sida uu u cunayo xaasidnimadiisu ay khatar tahay wa yuqaalu waxaa la yidhaha innahu xaraam calaa lisaani kulli nebi wa yusanu qatluh nebi kasta carabkiisaa ilaahay ku xarimay oo diimahoo dhan diin xalaal ka dhigtay doofaarka ma jirto waa xaaraam yacni doofaarkaas walidaalika isagana hortiisaa biyihii lagu weyse qaadan hortiisa isagoo xataa oon u dhimanaya ayaa lagu weyse qaadan wayusanu qatluhu in la dilona waaba sunnaba waxaa la sunnayn doofaarka in la dilo meeshii lagu arko sunno wey sawaءun kaana caquuran am laa calى اlmuctamad ama dadka ha cunaayo ha dhibaataynayo boqnaha ha goynaayo faylaha ha jaraayo ama yuusan dhibaato geysan doofaar meeshii lagu arko sharciga waxa weeye in la dilo wa qiila waxaa la yidhi yajibu qatlu اlcaquur qiilkan wuxuu leeyahay kan wax dhibaataynaya bisaa la dili laakiin sida raajixa doofaar oo dhan ayaa la dili meeshiiba lagu arko oo isagu mar walbaba muxtaranba maba noqdo marka xayawaanaadkaasi lixda ah hortoodaa lagu weyse qaadan oo iyagu shareecadu waxayba sunnaysay in la dilo shareecadu waxayba amartay in la dilo xayawaanaadkaasi lixda ah faslun hadaakani faasil mid wax kala saaro wey fii shuruudi sixati tayamum wuxuu u fasal yahay booraysiga ansixidiisa shuruudaheedii shuruudaha uu ku ansixi karo booraysiga yacnii qofku marka uu leeyahay waa booraysan waa inuu shuruuddan soo maro haddii shuruuddan mid ka mida la waayo booraysigiisii maba ansaxaayo shuruudu tayamumi booraysiga shuruuddiisu casharatun toban toban shardiyu iska leeyahay booraysigu an yakuuna waa inuu ahaado atayamumu booraysigu bituraabin carro waa inuu noqdo ay khaalis carro saafiya oo yacni bur iyo shamiito iyo budo iyo wax la mid aysan ku qasnayn bijamiici anwaaci carradaas noocay doonto ha noqoto carro cad ha noqoto carro guduud ha noqoto carro madow ha noqoto noocay doonto xataa maa yudaawaa bih carrada xataa noocyo ka mid aho laysku daaweeyaa jirta midda laysku daaweynaya xataa ha noqoto wa huwa diinu larmani diinu larmani midka la yidhaha xataa ha noqdo waalmuxraq minhu kii la gubay carro la gubay ha noqdo walow aswadda madowba ha noqdo carradu madow ha isku beddesho maa lam yasir hadduusan noqon ramaadan dambas hadduusan dambas noqonin uusan baabi'in waa isagana waa lagu booraysan karaa carraa shardiga walbadxaa carrada badxadaahoo dooxada taalla oo kale waa la mid wahuwa carrada dooxada taalla maa fii masiililmaa waa biyaha daadkiisa biyaha daadkiisa carrada daadku keenay oo cad oo saafiga ah taasba ha noqdo wasabakba ha noqdo midda cusbaeelada ah oo carrada cusbada leh waa la mid oo lagu booraysan karaa bifatxi ilbaa ay ilmilx alladii laa yumbit aan waxba dhalinaynin maa lam yacluh ay yaglibhu milxun haddii milxu uusan ka soo saro marin milxu hadduusan ka soo saro marin oo milix caadiyaba aysan isu bedelin waa lagu booraysan karaa carradu nooc kasta ay noqotaba wa an yakuuna turaabu carradu waa inuu ahaado daahiran mid daahira carrada waxaa kaloo shardiga labaad waa inay daahir noqoto wa liqowlihi tacaalaa fatayamamuu saciidan طayiban ay turaaban daahiran ilahi wuxu uhi waxaad ku booraysataan carro daahir ah carranimadaas marka la shardinaayo khilaafna waa jira laakiin imaamu shaafici raximah اllahu tacaala waxaa la ysku khilaafsan yahay qur-aanka wuxuu sheegay saciid ma huwa saciid saciidkaas maxaa loola jeedaa fatayamamuu saciidan طayiban ilahi wuxuu yidhi saciid ku booraysta saciid marka bacdu lmadaahib sida xanafiyadii iyo xanaabilada oo kale iyo waxay ku fasireen kullu maa calaa wajhi اlardi wixii dhulka ka sarreeya o dhan waa saciiday dheheen derbi ha noqdo dhagxaan ha noqdo waxay dhahan waa saciid waa lagu booraysan karaa laakiin imaamu shaafici raximah llahu tacaala isagu wuxuu leeyahay wixii ardada ka saro maray oo dhan oo ardada guudkeeda yaalloo dhan ma aha booraysi kuma ansaxaye waxaa shardiga caro caro maxaa yeele isaga imaamu shaafici wuxuu deliishanaa riwaayadii hadda aan soo marnay markii baabka aanu bilaabeynay oo riwaayatu muslim fii saxiixi wa jucila turbatuhaa lana dahuuran ereyga turba riwaaya ku soo aroortay carrada waxaa nala kaga yeelay dahuuraa nalo kaga yeelay midda kale waxaa jiray iyaduna ibnu cabaas wuxuu fasiray aayaddan fatayamamuu saciidan طayiban saciidka wuxuu ku fasiray saxaabiga cabdullahi bn cabaas turaaban dahuuran oo waxaa loola jeedaa uu yidhi carro daahir ah marka tafsiirkaas ibnu cabaas isaguna wuxuu sii xoojinaa madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala oo shardiyey waxa lagu booraysanayo inay carro yihiin marka adiga waxaa wanaagsan mar walbaba inaad qabsato yacni shardiga ah carrannimo dadka qaar waxaan aragnay soomaalida markii isbitaallada lasoo booqanayo qofkii waa xanuunsan yahay sariiruu yaallaa waa xanuunsan yahay carraha la ii keeno ma dhahay carradiina waa u dhowda derbiga markaas sariirtu ay agtiisa taallo derbigaasu iska masaxana derbigaas ayuu ku masaxan markaasuu ilaah ku booraysan haddaad saa u masaxato horta madaahib way jiraan madhabta xanafiyada iyo xanaabil madhab qaba waa jira laakiin madhabkaa shuruudaha uu u xirayo adiga ma taqaanid haddaad saarsan lahayd xataa ma taqaanid midda kale haddana salaadaada waxay noqonaysa salaad la ysku haysto haddaad saa ku dhimatid derbiyaad masaxatid maxaa yeelay cabdullahi bni cabaas iyo iyo saxaabo badan oo iyo salafkii qaybo ka mid oo imaamu shaafici uu ka mid yahay waxay ku leeyihiin booraysigaagu ma ansixin haddaad derbi ku booraysato iyo dhagax maxaa salaadaadii marka khilaaf geliyey meel walba soomaaliya carraa taalla meel walba carrada ha la ii keeno dhe bac ku soo shubo haddii xanuunsantaha ama dhaawac uu ku gaaro bacdaas korkeeda maaragtaahay ka boorayso carradii lagugu shubay laakiin ma aha derbiya waxbaan iska saar maxaa salaadaadii khilaaf gelinayo dad badan ee asxaabta nebiga ka mida sala allahu calayhi wasalam ayaa waxay ku fasireen oo cabdullahi bn cabaas uu ka mid yahay fatayamamuu saciidan dayiban in saciidka loola jeedo turab laakiin carra haddaad ku booraysato salaadaadii waxay noqonaya salaad wax khilaafa aan lahayn haddaad derbi laakiin ku booraysato salaadaadi waxay noqonaya qayb badan oo asxaabta ka mida inay durayaan oo leeyihin qofkaasi ma ansixin salaadiisii maadaama booraysigii shuruuddiisii la waayo marka mar walba waxaa wanaagsan alkhuruuj min alkhilaaf wixiiba khilaafa inaad ka baxdo meesha ixtiyaadka diintaadu ay u nabadgelyo badan tahay inaad aadid wa an yakuuna turaabu carradu waa inuu ahaado carradu waa inay ahaato daahiran mid daahira carradu waa inay daahir noqoto wa an laa yakuuna turaab carradu waa inaysan ahaanin mustacmalan carro la isticmaalay waa inaysan ahayn oo maxaa loo isticmaalay ay fii rafci alxadad carro mar hore lagu booraystay waa inaysan carradu ahayn wa midlu waxaa la mid ah almustacmal fii isaalati najaasati almuqallada ama nijaasadii eygii iyo doofaarkii waa tii mar lagu daraayey yacni toddoba gooraa la dhaqi mid ka midana lagu daraayo carro carradaas lagu daray toddobadii gooroo la dhaqaayo eyga iyo doofaarka nijaasadiisii mid ka midana carro lagu daray carradaas lagu daray kuma booraysan kartid markay qallaso carrada inta qallashatay kuma booraysan kartid carro mar hore lagu booraystana kuma booraysan kartid marka mustacmal mustacmal markii la yidhaaho wuxuu noqon waa carrada markii maalan wejigan oo kale carradaada ka daadanaysa carradaas daadanaysa waa maa tanaahara wa tamayaza wixii wejigaagaasoo kale ama gacantoo kale markaad ku booraysanaysay wixii carrada kaa daadatay wa tamayaza goonina meel ugu soocmay kaas way midka mustacmalka mustacmalka dadka qaara waxay u maleeyaan maalan qofaa bacdan carro ku soo shubtay bacdaa khafiifkaa carru ku soo shubtay carradiiu ku booraystay qof labaad haddana waa ku booraysan karaa bacdii nafteedii qof saddexaad waa ku booraysan ilaa boqol qof waa ku booraysan karaa liannahu mustacmal waxaa la yidhaha shaygu markuu wejiga ka daata carradan wejigaaga ka daadanaysa watamayaza aruurtay oo gooni u soocantay middaas gooni u soocantayaa mustacmala amaa carradan faraha badan hadday ku milanto shaygii carradan wejigaaga ka daadanaysay middan bacda ku jira hadday ku milantoy ku dhex qasanto weli mustacmal mat- ma aha carradii mustacmal muxuu yahay maa tanaasara wa tamayaza wixii wejiga oo kale inta ka daata gooni meel ugu aruura tusaale ahaan waxaa mustacmal noqonaya carradii bacdan ku jirtay markii wejiga intaad sidaa u marsatid waxaa kaa daadanaya haddii bac kale loo dhigo tii gacanta aad haddana ku masaxaysay waa kaa daatay gacanta waxaad ku masaxaysay bacdiyaa lagu aruuriyey waa la aruuriyey si gooniyaha loo aruuriyey wixii kaa daadanaya taas wey midaan lagu booraysan karin oo bacda si gaara loogu aruuriyey amaa carradan bacda loogu soo sheego boqol goor ha ku kor daadato mustacmal ma noqonayso liannahu waxaa ka maqan shardiga watamayaza waa inay gooni u soconto mustacmalku gooni inuu socdo shardi waa amaa bacda yar carrada ku jira laba boqol saddex boqol qof oo ku- oo ku booraysan kartaa dhib ma laha taas waan yakuuna turaabu طaahiran waan la yakuuna turaabku waa inuusan ahayn mustacmalan mid la isticmaalay waa inuusan ahayn waan laa yukhaalidahu waa inuusan ku qasnayn turaabkii carradii waa inaysan ku qasnayn daqiiqun bur iyo wa naxwuhu naxwu daqiiq burkaas wax la mida bur iyo budo iyo shamiito iyo nuurad iyo wax la mida waa inaan lagu qasin carradu waa inay tahay carro saafi ah waa inuu yahay ka zacfaraan oo kale waa inaan lagu qasin wa nuurati nuurad waa inaan lagu qasin oo min almukhaalidaati waxyaalaha wax qasa ah wa in qalla dalika alkhaliid waxaa lagu qasay haba yaraado hadduu doonee waa in carradu ay tahay carro saafi ah limancihi wusuula turaab ila alcudwi likahaafatih oo carradu haddii wax kale lagu qaso dee xibintiiba carradii ma gaarayso shaygan khaliidka ah oo lagu qasaya ka reebaya in xi- xibintii uu gaaro wa an yaqsida qofku waa inuu ula q- u qasdo hu aturaab carrada waa inuu u qasdo oo muxuu ula qasday liajli taxwiil ila alcudwi inuu xibinta u soo wareejiyo oo xibinta uu ku masaxo waa inuu u qasdo qofku oo waa inuu u qasdo marka la leeyahay maxaa baxay oo la diidahay tusaale ahaan adigoo booraysan rabay meel dabaylahaad fadhisayoo dabayshiiyaa carro badan wejigaagii ku soo sayrtay wejigaagiiyo waxaad aragtay carro ay ka buuxdo markaasaa waxaad tidhi ewelba booraysi waa u socdaye kan wejiga dabayshu iiga dhufatay ayaan iska marmarsana lama rabo mid aad soo qaadatay ood u qasaday ayaa la rabaa laakiin dabaylu haddii carro wejigaaga carro ku soo sayrto ewelba waan u socdoo dabayshii ay ii soo dhoweysay oo wejigay u keentay ma dhihi kartid wa an yaqsidahu ay turaab carrada waa inuu u qasto liajli taxwiil ila alcudwi almamsuux xibinta la masaxayo si aad ugu wareejiso waa inaad u qasado fayatayamam saas uu ku booraysto wa an yamsaxa waa inuu masaxo wajhahu wejigiisa iyo wayadayhi labadiisa gacmood bidarbatayni ay binaqlatayn darbatayn waxaa loola jeedaa binaqlatayn laba soo guurin wejiga iyo labada gacmoodna waa inaad masaxdo ilaa wax la masaxayo booraysiga waxaa ka jira wejiga iyo labada gacmood bis booraysigu ma laha masax oo madaxa la masaxo ma laha labada lugoodna ma laha booraysigu booraysigu wuxuu leeyahay wejiga iyo labada gacmood bis wejigaas iyo labada gacmood maxaad ku- ku masixi bidarbatayni ay binaqlatayni laba soo guurin laba goor waa inaad carrada soo qaadatay mar waad soo qaadatay wejigaad maris mar labaad waad soo qaadatay haddana middanna waxaad gacanta bidixdana waxaad ku masaxday gacanta midigta ah carradii midigta kaaga tiilana haddana waxaad ku masaxday gacantii bidixdaad ku masaxday labadaas soo guurinaa loola jeedaa bidarbatayn ay binaqlatayni laba soo guurin waa inaad ku masaxdo wejiga iyo labada gacmood wa an yusiila najaasata awalan nijaasada waa inuu iska zuuliyo marka hore haddii nijaasa ay kugu taallo nijaasta waa inaad iska zuulisid ay fa yushtaradu waxaa la shardinaa cala almutayamim qofka booraysanaya taqdiimu isaalati najaasa gayri almacfuwi canha nijaasadii la cafiyey waa gooni laakiin nijaaso aan la cafin oo sharcigu uusan cafinaynin hadday jirkaaga ay ku taallo ama dharkaaga ay ku taallo waa inaad nijaasadaa iska mayrto walow can badanihi aw wa can gayri acdaa'i tayamum jirkiisa xataa nijaasadu ha ku taalle waa inuu jirka nijaasada ka mayro wa can gayri acdaa'i tayamum xibnihii aad ku booraysan laheedoo wejiga iyo labada gacmood maahane xataa lugta hadday kaaga taallo nijaasadu ma dhahaysid lugta miyaan ewel u booraynay waa inaad waqti ka mayrtow min farjin aw gayrihi ma farji ha noqda ama gayrkiis ha noqdo nijaasa hadday taalo waa inuu mar walbaba uu nijaasada uu maaragtaahay ka zuuliyo wa an yuziila nijaasata nijaasada waa inuu iska suuliyo awalan marka hore wa an yajtahida waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qiblada waa inuu ku dadaalo qablahu qabla tayamum booraysiga ka hor intuusan booraysan waa inuu qiblada ku dadaalo haddii qofkan la leeyahay intuusan booraysan waa inuu qiblada ku dadaalo waa liman jahila alqibla fayajtahid litadi litaxdiidi alqibla waa qof qibladiiba jahwareersan waa qofka hadduu walba qiblada iska yiqiinay inay qibladaasi dhinacaa tahay hadduu iska yiqiinay haddee qofkaa laga hadli maayo qofkaa laga hadli maayo qibladii waa u saxan tahay kan la leeyahay waa an yajtahida fi lqiblati qiblada waa inuu ku dadaalo qablahu qabla tayamum booraysiga ka hor waa inuu qiblada ku dadaalo qofkeewow waa liman jahila alqibla waa qofkii qiblada jaahilka ah oo meesha loo jeesanayo waa jahwareersan yahay waa qof musaafira gaariyuu ku yimid dadka qaarkood markay safraan qibladiyaa ka jahwareerta meel loo jeesto waa jahwareeraya meel loo jeesto ma garanayaan qofkaasoo kale oo qofka laga hadlaya waxaa lagu leeyahay ha booraysan marka hore horta qibladii saxo ila waad jahwareersan tahay qibladii saxo ayaa lagu leeyahay markaas oo meeshii dee waa qof mixraam mixraab muctamad oo lagu kalsoon yahay iyo masaajid iyo qof aan la joogin waa meel cidlaa iska jooga amaa qofkii magaaladan iska joogo meesha mixraabka u jeedo ayaa qiblo u ah oo muslimiintu inta ay u duganayeen oo iska ixtimaada lakiin qofka laga hadlayo maxay tahay waa qof geeri go-an cidlo ah gaari uu ku dejiyey qibladiina ka jahwareersan meel u tukada aan aqoonin qofkaas maxaa la rabaa an yuqadima alijtihaad fi lqibla dadaalka qiblada inuu hormariyo qabla tayamum booraysiga ka hor litaxdiidi alqibla si qiblada uu u xadidi lahaa qiblada sidau u xadidi lahaa marka shardigaanna dee culimmada shaaficiyada dhexdooda ayaaba khilaaf uu ka taagan yahay oo shardigan waxaa ictimaada ibnu xajar ibnu xajar alhaytami ayaa ictimaado ibnu xajar wuxuu leeyahay qofku mutaxayirka ah oo jahwareersan waa inuu marka hore qiblada soo saxdo qibladii markuu cabirtuu helo inay qibladu jihadan tahay markaas kabacdii ha booraysto laakiin wuxuu leeyahay ibnu xajar alhaytami raximahu allahu tacaala hadduu markii hore isagoo jahwareersan uu booraysto kabacdi uu yidhaha qibladii aan raadraadina ma ansaxayso ma ansaxayso waa inay qibladu marka hore u saxan tahay laakiin ibnu xajar waxaa masaladan ku khilaafay sheekhan la yidhaaho rimli iyo khadiibu shirbiini saaxibu lmuqni muqni lmuxtaaj oo sharaxa minhaajka sheekha iskale labaduba way khilaafeenoo waxay leeyihin shardigana waaba daciif shardigan waxay leeyihiin waa daciif oo qofku markuu booraysto kabacdi oo wuxuu samayn karaa altaxari waاlijtihaad fi اlqibla marka uu booraysto kabacdi uu qibladii uu raadraadin karaa sidaasaana loo badan yahay oo sida rimligu uu rajaxay iyo khadiibu shirbiini ayaa culimmadu u badan yihiinoo waxba in aysan shardi ahayn qiblada in la raadraadiyo booraysiga ka hor ee markuu booraysto kabacdi uu qiblada raadsan karaa markuu booraysto kabacdi uu qiblada iska raadsan karaa wa an yajtahida waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qiblada dadaalkeeda qablahu qabla tayamum booraysiga ka hor wa an yakuuna tayamumu booraysigu waa inuu ahaado bacda dukhuuli اlwaqti waqtiga geliddiisa kabacdi shardiga sagaalaad waxaa weeye goormaa la booraystaa markii waktiga la gaaro kabacdi maxaa yeelay booraysigu ewelba maxaa loo booraysanaya waa wax daruuro ah daruuradii waxaa dhici karta inay kaa zuusho adoon waktigii gaarinba inay kaa baaba'do oo dhibaatadii aad u booraysanaysay markii waktigii yacni aan la gaarin waxaaba dhici karta waktigii markii la gaaraba in dhibaatadii ay kaa baaba'do ayaa dhici karta sidaas awgeed lama booraysan karo iyadoon waktigii salaada la gaarin saacaddan oo kale maqhrib looma sii booraysan karo saacaddan oo kale maqhrib looma sii booraysan karo horta maqhrib ha la gaaro markaas kabacdi aad booraysan ay aladii yasixu ficlu salaati fiih waa waktiga ay ansaxayso salaada in lagu dhex tukado waktigaa hala gaaro lianna tayamuma booraysigu dahaara daruura walaa daruurata qabla dukhuulih booraysigu dahaaro daruurahu ahaa daruurana ma jirto waktiga iyadoon la gaarin horta waktiga hala gaaro wa an yatayamama shardiga ugu dambeeya ee tobanaad wa an yatayamama qofku waa inuu booraysto likulli fardin waajib kasta waa inuu u booraysto ay cayniyin waajib kasta oo fardu cayn ah waa inuu u booraysto falaa yajmacu bitayamumin waaxid oo hal booraysi laba waajib kuma dukan karo masalan salaaddii duhurkii iyo casirkii hal booraysi kuma tukan karo duhurkana waa inuu u booraysto casirkii u booraysto maqhribkii cishihii saas waa inuu ugu booraysto salaad walba wain kaana almutayamimu sabiyan qofka booraysanaya sakiirba ha noqdee fardayni laba waajib kuma kulmin karo hal booraysi ka salaatayni ow dawaafayn laba dawaaf oo kale ama laba salaadood oo kale waajiba kuma kulmin karo liannahu booraysigu waa dahaara daruura fayuqadaru biqadriha qadri tilka daruura daruuradaas qadarkeed halkaa salaadaa lagu ekayna salaada labaad waxaa dhici karta cudurdaarku inuu kaa zuulo marka halkaa salaad uun ayaad ku tukan kartaa ee laba salaadood oo waajiba kuma tukan kartid wayamtanicu waxaa kaloo mumtanica aljamcu maca aljumucati wa khudbatiha bitayamum waaxid khudbadii iyo jumcadii in markaa khadiibku intuu khudbadii yacni usoo usoo booraysto haddana uu yidhaha jumcadiina booraysiga khudbada aan ku akhriyey ayaan haddana ku tukan ma ansaxayso laba waajib waa iyaguna khudbadana waa inuu u booraysto khadiibku jumcadana waa inuu u booraysto iyadana lianna alkhudbata khudbada wain kaanat farda kifaayaba ha noqoto faqad ulxiqad waxaa la haleeshiiyey bifaraa'id alacyaan fardu caynkee la haleeshiiyey wa an yatayamama waa inuu u booraysto likulli fardin waajib kasta waa inuu u booraysto waajib kasta la yidhi maxaa baxay waxaa baxay salaadihii sunnada ahaa hal booraysi qofku waa ku tukan karaa boqol yacni ragco boqol ragcoo sunno ah waa isaga tukan karaa intaasoo sunnaa waa ku daldali karaa laakiin waxaa la diidi laba waajib inuu hal booraysi uu isugu geeyo wallah subxaana wa tacala